kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka koowaad oo sulaymaan ina daawud boqortooyadiisu ku xoogaystay oo rabbigii ilaahays ahaa waa la jiray oo aad iyo aad buuna u weyneeyey oo sulaymaan baa la hadlay reer binu israa'iil oo dhan oo ahaa kuwii kun kun u talin jiray iyo kuwii boqol boqol u talin jiray iyo xaakinadii iyo amiir kasta oo dalka reer binu israa'iil joogay kuwaas oo ahaa madaxdii reeraha markaasaa sulaymaan iyo shirkii isaga la jiray oo dhamm waxay tageen meeshii sare ee gibicoon ku tiil waayo halkaas waxaa tiil teendhadii shirka oo rabbiga taasoo muuse oo ahaa rabbiga addoonkiisii uu cidlada ku sameeyey laakiinse saduuqii axdiga ilaa daa'uud baa ka soo qaaday qariyad iyo caariim oo wuxuu keenay meeshii daa'uud u diyaariyey waayo isagu yeruusaalem ayuu teendho uga dhisay oo weliba meeshii allabariga ee naxaasta ahayd ee uu besaleel ina uuri oo ahaa reer xuur sameeyey halkaasay til taambuugga hortiisa oo halkaasay sulaymaan iyo shirkiiba rabbiga ka doonayeen markaasaa sulaymaan kor ugu baxay meeshii allabariga ee naxaasta ahayd oo rabbiga ku hortiil taasoo teendhadii shirka hor qootantay oo wuxuu ku dulbixiyey kun qurbaan oo la gubo oo habeenkaas ayaa ilaa sulaymaan u muuqday oo ku yidhi ibari waxaad doonaysid aan ku siiye markaasaa sulaymaan ilaah ku yidhi aabbahay daawud si weyn baad ugu naxariisatay anigana boqor baad igaga dhigtay meeshiisii haddaba rabbi ow ilaahow ballankaagii aad aabbahay daa'uud u ballanqaaday ha dhismo waayo waxaad boqor iga dhigtay dad tiradiisu tahay sida ciidda dhulka haddaba waxaad siisaa xigmad iyo aqoon si aan dadkan hortooda ugu baxo oo ugu soo galo waayo dadkaagan tirada badan bal yaa xukumi kara markaasaa ilaah wuxuu sulaymaan ku yidhi waxyaalaha qalbigaaga ku jiray aawadood oo ah adigoo aan i weydiisan maal iyo hodan amase sharaf amase kuwa adiga ku neceb noloshooda ama aadan i weydiisan cimri dheen laakiinse aad i weydiisatay xigmad iyo aqoon aad ku xukuntid dadkayga aan boqorka kaaga dhigay ayaa xigmad iyo aqoonba lagu siiyey oo anna waxaan ku siinayaa maal iyo hodan iyo sharaf ayan lahaan jirin boqorradii kaa horreeyey oo dhammo oo ayan kuwa kaa dambeeya oo dhammuna taasoo kale lahaan doonin markaasaa sulaymaan ka soo noqday meeshii sare oo gibcoon ku tiil iyo teendhadii shirka oo yimid yeruusaalem reer binu israa'iil buuna boqor u noqday sulaymaanna wuxuu urursaday gaadhi fardood iyo rag fardoolaya oo wuxuu lahaa kun iyo afar boqol oo gaadhi faras iyo toban kun oo nin oo fardoolaya oo wuxuu fadhiisiiyey magaalooyinkii gaadhi fardoodka oo qaarna boqorka yeruusaalem la joogeen oo boqorku wuxuu lacag iyo dahabba yeruusaalem kaga dhigay sida dhagaxyo oo kale oo geedo keder ahaana wuxuu u soo badiyey oo ka dhigay sida geedaha darayga oo dhulka hoose ka baxa oo kale oo sulaymaan farduhu haystayna waxaa laga keenay dalka masar oo boqorka baayac mushtariyaashiisii ayaa raxan raxan u soo kaxeeyey iyagoo raxanba iib gaara siiyey oo gaadhi faras wuxuu masar kaga soo bixi jiray lix boqol oo sheqel oo lacaga farasna boqol iyo konton sheqel oo saas oo kaley ugu wada keeni jireen boqorradii reer xeed oo dhan iyo boqorradii reer suuriyaba